taswiirka labaatanaad falistiiniintii ayaa isu yimid oo isu soo ururay si ay u caabudaan ama ugu sharikeeyaan ilaahowgada daagoon waxa ay ku dhawaaqeen heesooyin sheegaya in ay markaasi ka guulaysteen samson waxa ay haysteen maalmo fiican iyo fursad wanaagsan oo hees ah iyo waxyaalo badan maxaa yeelay waxa ay ka guulaysteen samson oo waxa ay dhaheen ha loo yeero samson oo lahalla keeno halkan si ay ugu caycayaaraan ama ugu jeesjeesaan waxay yidhaahdeen keena samson keena samson keena samson markii samsonkii indhaha lahaa la soo bixiyey ayuu wuxuu ku yidhi ninkii horwaday waxa uu yidhi aan taabto tiirka ka mid ah tiirkan allabariga waxa aan rabaa in aan ku tiirsado tiirkan hayataallada waa uu sameeyey ninkii sida tan oo saaxiibadii falastiiniinta waxa ay haysteen saacad wanaagsan ee ay ku qosqoslaan samson ama ku jeesjeesaan markaasuu samson tukaday markaasuu yidhi ilaahow i soo xasuuso adiga xooggaygii igu soo celi mar kale un waxa aan doonayaa mar kale uun inaad idhaqaajiso oo xooggaygii igu soo celiso si aan markaasi uga arguto nimankii indhaha iga bixiyey samson labadii gacmood ayuu wuxuu kala saaray labadii tiir ee kala hayay taallada oo waa uu riixay riixay riixay oo markaasay taalladii kala daadatay markaasuu qayliyey aan la dhintoo falastiinta oo markaasi qof kasta oo kula jiray markaa taallada iyada ah waa uu dhintay addeecila'aanta samson weligii ma uusan arkin in uu ilaah markaasi saacidaynayo dadka reer banu israa'iil laakiin tukushadiisii ugu dambaysay ilaah waa uu ka aqbalay oo xoog buu siiyey laakiin samson waa uu la dhintay dadkii badnaa ee taallada ku jiray bal haddana inala eg kitaabka injiilka axdiga cusub bugga cibraaniyadda cutubka tobnaad aayadaha soddon ilaa soddon iyo kow waayo anigu waynu naqaan kaniidi aarsasho aniga leh oo waan abaalmarin doonaa mar kalena waxaa la yidhi rabbigu dadkiisa wuxuu xukumi doonaa waa wax aad cabsi u leh in lagu dhaco gacmaha ilaaha nool